إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada qodobada wararka ugu daroon ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgal ay ka sameeyeen gudaha kenya kusoo qabtay rag mas-uuliyiin ah kanaalka wararka alkataa'ib ayaa baahiyey muuqaal weerar lagu qaaday ciidamo isbaaro u tiilay duleedka magaalada baydhabo dab xooggan ayaa ka kacay suuq ku yaala magaalada hargeysa halkaasoo laga soo sheegayo dhaqaale burbur xooggan qaar ka mid ah odayaasha beesha xawaadle ayaa fariin u diray maleeshiyaad ka soo jeeda beesha xawaadle ee ka badbaaday dagaallo dhowaan ka dhacay gobolka hiiraan wadaadada dowladda federaalk ayaa dadka soomaaliyeed u gafay iyagoo ku sifeeyey ummad aad ugu liidata nadaafadda shacabka ku nool magaalada kismaayo ayaa sheegay in xanibaadda xagga duulimaadyada diyaaradaha aysan saameyn ku yeelan mas-uuliyiinta maamulkaas maamulka la baxay jubbaland ayaa sheegay inay diyaar u yihiin wadahadal uu la galo dowladda federaalka dowro socotee muddo shan cisho ah ayaa loo soo gebagabeeyey mu'adiniinta ku sugan degmada jamaame qodobka dibadda in ka badan soddon dhulgariir ayaa ku dhuftay badda u dhexaysa dowladaha turkiga iyo gariiga afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن haatanna ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgal ay ka sameeyeen gudaha kenya kusoo qabtay rag mas-uuliyiin ah cabdifataax ayaa ka warramaya warkan oo goordhowna soo gaaray waad mahadsan tahay maxamed ciise cali howlgal qorshaysan oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen deegaanka harazuki oo ah deegaan u dhexeeya degmada ceelqaalow iyo magaalada warguduude ee gobolka mandera waxaa naga soo gaarayaa in ay nolosha ku soo qabteen shan ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka ee deegaankaasi ugu magacaaban dowladda kenya oo saad la socotid waa dhulka soomaaliyeed ee xoogga lagu haysto gaar ahaan mas-uuliyiinta lasoo qabtay waa gobolka mandera ee deegaano kala duwan ayaa xelal ay ka hayaan waxayna kala yihiin kow cadow cabdulle maxamed waa guddoomiyihii hore ee magaalada warguduude ninka labaad waxa weeyaan maxamed nuur xaaji guddoomiyaha deegaanka jajaboole ninka saddexaad waxaa la yidhaahdaa cabdi xasan surre guddoomiyaha deegaanka qurac madoobe ninka afraad ee gacanta ay kusoo dhigeen militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa lagu magacaabaa maxamed xasan kulmiye guddoomiyaha magaalada warguduude qaybta bari weeyaan ninka ninka shanaad waxaa la yidhaahdaa ibraahim gaabow cabdulle guddoomiye ku-xigeenka qaybta bari ee magaalada warguduuda ayuu ahaa shantan mas-uul ee mujaahidiinta al-shabaab ay gacanta ku soo dhigeen ayaa waxay la socdeen gaari nooca raaxada ah iyaga iyo gaadiidkoodiina waxay hadda ku jiraan gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida aan xogta ku helayno sidoo kale wararku waxay sheegayaan markii ragga la qabtay in kolanyo ka mid a ciidamada kenya ay gurmad ahaan ay markaa usoo baxeen iyaga oo ka soo dhaqaaqay magaalada warguduude ha yeeshe ee waxaa lala beegsaday qarax aad u xooggan waxaana laga gubay gaari nooca beebaha ah halkaana waxaa ku dhintay oo ku nafwaayey askar kenyaati ah oo la socotay gaadiidkaasi tafaasiil waxay intan ka dheeraada way isi soo taraysaa kolley dhegeystayaashan waan la soo wadaagi doonaa insha allah kanaalka wararka alkataa'ib ayaa baahiyey muuqaal weerar lagu qaaday ciidamo isbaaro u tiilay duleedka magaalada baydhabo
موسى الحر زيدينا حنينا وبالأمجاد هيا ذكرينا موسى الحر عذبنا اشتياقا إلى عزم أطربينا muuqaalkan ayaa waxaa lagu daawanayaa ciidamo ka mid ah kuwa maamulka koonfur galbeed oo isbaaro u taalo deegaanka goobgudud buurey waxaa weerar ku soo qaaday askar ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidamada isbaarada u tiilay waxaa fajac ku noqday in weerar toosa lagu soo qaado oo weliba lasoo dul istaago waxaana goobta lagu dilay ugu yaraan laba ka mid ah qeybaha dambe ee muuqaalka waxaa lagu soo bandhigay hubkii iyo agabkii laga soo furtay
نثير إلى قتال ترانا أول المتقدمين عشقنا الموت من زمن وسرنا إلى لقيا المنية باسمين
dab xooggan ayaa ka kacay suuq ku yaala magaalada hargeysa halkaas oo laga soo sheegayo dhaqaale burbur xooggan maxamed qaasim ayaa warkaani ka warramaya dab xooggan ayaa ka kacay suuqa gobonimo ee magaalada hargeysa halkaas oo laga soo sheegayo dhaqaale burbur xooggan dabka ayaa kacay saqdi dhexe ee xalay waxaana inta badan uu bisbiliyey xarumihii ganacsiga ee suuqa iyadoo gawaarida debdemiska ay kasoo daaheen imashaha goobta suuqa gobonimo ayaa ah suuqa labaad ee ugu weyn magaalada hargeysa qaar ka mid a dadka ganacsatada ee hantidooda ku gubatay ayaa warbaahinta la hadlay waad arkaysaa xaaladda waa xaaladdu way adag tahay way adag tahay marka waxaanu leenahay dadka dhibaato badan baa soo gaadhay inaa lilaahi wa inahi raajicuunqa halkaa hore ahayde maxaan ka garanay meeshii oo isku wada ekaatay geedka xagga damben baa geediga ahaaya waa ka geedkan baan ku garanayaa idaacaddii baa gubatay waan soo lugeeyey gaadhina xitaa maan helin lug baa halkaa ku yimid meheraddeeda waxay dee meheradaha yaryare aan aloon baan hayaa aan ku ganacsadahay laba sano ka hor ayay ahayd markii suuqa waahiin ee magaalada hargeysa oo dab qabsaday waxaana dabkaasi ku basbalay hanti lagu qiyaasay laba bilyan oo dollar qaar ka mid ah odayaasha beesha xawaadle ayaa fariin u diray maleeshiyaad ka soo jeeda beesha xawaadle ee ka badbaadiyey dagaallo dhowaan ka dhacay gobolka hiiraan sida warkaani uu ku faahfaahinayo cabdulqaaliq macalin cabdiweli odayaasha beesha xawaadle ayaa booqasho ku tegay deegaanka beerayabaal oo dhowaan dagaal ku dhex maray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo maleeshiyaadka macawisleyda ee ay carbinayeen sanbalolshe iyo calijete deegaankan oo hoos taga degmada buulo burte ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa in muddo ah daadsan meydadkii halkaasi looga dilay ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa macawisleyda kuwaas oo ilaa hadda daadsan goobihii lagu dagaalamay sida ay xaqiijinayaan odayaasha beesha xawaadle ee booqashada ku tegay deegaankaasi beerayabaal safar dheer oo ay galeen odayaasha beesha xawaadle kadib waxaa si wanaagsan u soo dhoweeyey dadka deegaanka beerayabaal iyagoona looga xog waramay dagaalkii halkaasi ka dhacay isxog waraysi kadib odayaasha beesha xawaadle ee booqashada ku tegay deegaanka beerayabaal ayaa dadka ku dhaqan deegaanka waxa ay ugu baaqeen in ay ku dagmeen dagaalada boodaqaawiska ah ee ay wadaan cali jeete iyo sambalolshe iyagoona si gaar ah fariin u diray cali jeete iyo sambalolshe kuwaas oo maalmahanba dagaalo ka waday gobolka hiiraan gaar ahaan gidiga bari haddaba waa kuwaan odayaashaasi maanta waxaan joognaa makaanka beere yabaal dagaalkii maxalmad ahay oo ka dhacay ayaan joognaa annagoo ah odayaashii beesha xawaadle waxaan shalay ka digaynay oo ummadda aan ugu digaynay oo xawaadle aan ugu digaynay maanta ayaa indhaha ku haynaa waxaan leeyahay marka xawaadlow xawaadlow waa idii ka dignay waxaan idii ka dignayna maanta ayay meeshaan yaaleen ummadda xawaalle waxaan u sheegaynaa wixii hore waaba tageen war wax dheeroo idii dambeeya qabsada war ilmaha qabsada xawaadle intaasaan leeh ee qolada oo xawaadlaha ka dhashay oo gadana oo cali jaata ka mid yahay oo sanbalolsha ka mid yahay oo xawaadle ina gata rabo war ilaahay ka baqa ilaahay maba ka baqaysiine toobaduse waa furantahay berga toobo keena maanta waxaan taaganahay meesha beera yabaal oo dagaalku ka socday shalay waxyaabihii ka dhacay ayaan dul taagannahay qayb ka mid a walaalayaal wixii dhacay waa dhaceen wax dhacayna soo noqon mahaan waxaa hadda dambeeya aan ka tashanno kitaabkiiyo sunnadaas ku nimaado gaala iyo wixii wadana aan beri ka noqonno maalin horeento ninkii la yidhaha sanbalolshe waa yimid wuxuu yidhi xawaadlow adika mashruuca oo leedihiin iyo wasaaradda oo yacni leedihiin waxa uun keliya waay shabaab la dirir shabaab bas la diriraa ku leedihiin beer ma lihidiin ganacsi ma lihidiin wax kaloo leedihiin male dantiina waa shabaab la dirir oo kaale annaka dadkayna yaa ka dhigay fagner yaa ka dhigay fagner qolo shaqaystayaashii oo ruushka uu ku shaqaysana fagner dadkayna ka dhigay wuxuu yidhoo kale aniga laba caloolaan buuxinaya caloosha qoraga iyo caloosha ninka sido aan buuxina dadkan wax cunami waayeen dadkan guryaha waxba ka cunami waayeen inta asiga maa soo dhammaysiirtay meel kasta oo soomaaliya ka mid a ayay al-shabaab ku nool yihiin soomaaliyoo dhan aa soo fasaxday markaasaa waxaa layidhi meeshaas ha la celiyaa layidhi waa diin iyo dagaal mabda ah ilaa yowmulqiyaamana waa soconayaa wallaahi oo bilaah talaa dagaal maahan berga iyo birri iyo ku dhammaana dhanka kale waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa bogaadiyey dagaalkii ka dhacay beerayabaal isagoona fariin u diray ciidamada dowladda federaalka iyo macawisleyda sida runtii muuqata oo hadda labada maalmood oo aan soo dhaafnay jirtay oo dadkao dhan ay wada arkayeen ama ay wada maqlayeen cadowga isi soo bahaystay oo gaalada ee riddada asalka iyo ee nimanka loo yaqaano ee macawisleyga xaqladirirka ah ragga isi soo bahaystay ragga u hortaagnaa labada maalmood ee meyidkooda bannaan ka dhigay ilaahay subxaanah wa tacaala uu gacmahooda ku cadaabay waa wiilashaas meesha jooga waxaan leenahay wiilashaas ilaahay subxaanahu watacaala ha idan karaameeyo waxa keliya oo farriinta caawa aan gudbinayana waxaa weeye dadka muslimiinta aan leeyahay war wiilasha ha loo duceeyo ilaahay ha loo baryo ha la garab istaago ka wilaayahaanna waa bogaadinaynaa raggaas si gaara raggii bulo burday si guud halgan ama deegaanka beerayabaal raggii cadowga ilaahay subxana watacaala gacmahooda uu ku cadaabay raggaas ka wilaayaan waa bogaadinaynaa sabra musaabaro la imaada ogaada in ilaahay miciinna yahay subxaanahu watacaala inta aad toosan tihiin in dadka muslimiinta oo dhan meel kastoo ay joogaanba gabar iyo wiil kuwa qarsoon oo aan la arkayna iyo kuwa loo jeedaba in la idiin soo ducaynayo ogaada deegaanka beerayabaal ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa hadda degan xaaladiisa waxaana weli ku sugan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana si buuxda u kala socda ganacsiga waxbarashada iyo kudhaqanka shareecada islaamka sida ay noo sheegeen odayaasha booqatay deegaankaasi beerayabaal wadaadada dowladda federaalk ayaa dadka soomaaliyeed u gafay iyagoo ku sifeeyey ummad aad ugu liidata nadaafadda mubaarag cumar ayaa warbixinta warkaana eegaya bashiir axmed salaad oo guddoomiye u ah wadaadaha u fadwada dowladda federaalka ayaa dhaleeceen kala duldhacay ummadda soomaaliyeed xilli uu hadalka jeedinayey goob ay dowladda federaalka kusoo bandhigaysay xeer ay samaystay oo la doonayo in lacago ganax loogu qaato ciddii markaa lagu eedayo nadaafad darro bashiir oo aad u taageersanaa xeerkan oo u muuqda il dhaqaale oo ay dowladda federaalka abuurinayso ayaa dadka soomaaliyeed ku tilmaamay kuwa ku liita nadaafadda ma jirto daraasad uu u cuskaday arrintan balse wax uu ku qiimeeyey keliya xaafada uu kaga nool yahay xamar iyo dalal nadaafadooda liita oo u booqday siday xaafadda soomaalida ay ka degin yihiin nairobi ee islii qaxootiga uganda iyo xaafadaha koonfur afrika bashiir oo isagoo intaa ku eegaya okyaaliis ayaa waxuu dadka soomaaliyeed ku xukumay kuwa nadaafadda ku liita nairobi baan tegey south africa aan tegey johannesburg baan tegey cape town baan tegey kambalaan soo maray meel kastoo ay degan tahay soomaalidu nadaafada ma laha marka nadaafada la'aantu waana daba socotaa meel kastoo aan aadno islii bay taallaa nairobi oo laga yaaban yahay johannesburg bay taallaa cape town bay taallaa ummadihii kalena waa nadiif annagiina waana daba socotaa geedu bariga iyo bartamaha afrika waxaa laisku raacsan yahay in soomaalidu yihiin kuwa ugu wanaagsan dhanka nadaafadda hadday tahay midda shakhsiga iyo midda guud aqoon-yahanadu waxay aaminsan yihiin nadaafad darrida guud ee deegaanka inay la xiriiri karto maamulada waxaana tusaale loo soo qaban kara horumarka dhanka nadaafadda ee ka jira dhulka ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab intiisa badan muqdisho waxaa weli ka shaqeeya bacda halka bacda laga mamnuucay dhulka ay ka taliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab muddo toban sano ka hor ah shacabka ku nool magaalada kismaayo ayaa sheegay in xanibaad xagga duulimaadyada diyaaradaha ay saameyn ku yeelan mas-uuliyiinta maamulkaas farxaan cali cabdulaahi ayaa warkaani faahfaahinaya shacabka ku nool magaalada kismaayo ayaa sheegay in xanibaadda xagga duulimaadyada diyaaradaha ee ay dowladda federaalk ku soo rogtay deegaanada uu ka arrimiyo maamulka la baxay jubbaland aysan saameyn ku yeelan mas-uuliyiinta maamulkaas oo uu axmed madoobe meeshuu rabo u duuli karo dadka dhibaataysanna ay yihiin shacabka waxay ku baaqeen inaan lagu amartaaglayn dadka maatida ah sidaasi darteedna ay dowladda federaalk ka laabato go'aanka xayiraadda duulimaadyada ee saaran deegaanada uu ka arrimiyo maamulka la baxay jubbaland haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadka ku dhaqan kismaayo oo warbaahinta la hadlay iyagoo sheegay in arrintan ay caqabad ku tahay waxay yidhaahdeen khalad weyn weeyaan ta shacab ahaan markaannu ka hadalno marka waxaan leenahay xasan sheekh ninkaasi waa kaa siyaasad badiyeeye ninkaa shacabka sii daa baan leenahay madaxweynaha jubbaland maadaama uu isagu meel kasta ka degi karo in shacab loo dhibaateeyo ama diyaarada lagu xanibo waa edabdaraan leeyahay waxaan leeyahay shacabka iyo dadka diyaaradaha laga xanibay u fasax waayo maadaama axmed madoobaba uu socsoconayo oo uu ka degayo hadda kismaayo ma fiicna in shacabkii la dhibaateeyo oo lasii xanibo kolleyba haddii shacabka xayraadda ay ku jiraan ay dowladda arkayso waxba ka qaban karin oo ninkaasna waxaa waaye ninkaasna waxaa waaye meeshuu raba oo ka baxay annaga maaquul nalama aha kolleyba qof sakaraada waxaa waaye diyaarad lagu soo qori karaa kolleyba diyaaradaas xanibaa astaran dad kale aa jiro dhibaato caafimaad kale oo la soo xiriiri kartaa haddii meesha kolley waxba aan ka soo bixi karin ummaddaa in mataqaanaa oo lagu amartaaglana ma haboono ma ahan markii ugu horraysay oo shacabka isaga kala goosha kismaayo iyo muqdisho xayiraad dhanka duulimaadyada lagu soo rogo maalmo ka hor ayay ahayd mar sidan oo kale shirkadaha duulimaadyada dalka ay hakiyeen safaradii ay ku tegi jireen gobollada dalka sababo ku aadan lacago xaddhaaf ah oo shakhsiyaad gaara jeebkooda ku dhacaya ay sheegeen in dowladda federaalk ku soo rogtay si kastaba go'aanada ku aadan hakinta duulimaadyada dalka iyo dibadda ay waayadii u dambaysay waday dowladda federaalk ayaa waxaa dhibaatada ugu badani ka soo gaartaa dadka shacabka ah mana jirto ilaa iyo hadda cid wax ka qabatay oo muuqata maamulka la baxay jubbaland ayaa sheegay inuu diyaar u yahay wadahadal uu la galo dowladda federaalka jenaraal yuusuf dhuumaal oo ah wasiirka amniga maamulka la baxay jubbaland ayaa sheegay inay diyaar u yihiin wadahadal lagu dhammeeyo khilaafka kala dhexeeya dowladda federaalka isagoo ka hadlay saameynta uu ku yeeshay khilaafkan deegaanada uu maamulkaasi ka arrimiyo waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxaan ku sheegayaa dowlad goboleedka jubbaland in ay diyaar u tahay wadahadal in miiska laiskugu yimaado oo weliba aan u gardhiganno soomaali aan u gardhiganno haddii aan khaldan nahayna inala qabto haddii aan gar leennahayna cidda maaragtay dhibaatada iyo systemka iyo dowladnimada burburinayso in la yidhaahdo warka jooga halkaa idin lama jirteen waxaan ka nimid meel fog baan ka nimid doolow baan joogaa luuq waxay ii jirtaa toddobaatan kilomitr bay ii jirtaa ma tegi karo inaan shan boqol oo ciidan abo oo intaasoo technika ah ama aan diyaarad ku taga mooyaane ma tegi karo waxay yeelatay cunaqabatayn lagu samaynayo dadkii shacabka ahaa dowlad socotay muddo shan cisho ah ayaa loo soo gabagabeeyey mu'adiniinta ku sugan degmada jamaame warbixinta warkaani waxaa inoo diyaariyey cali aadan xasan dowre ayaa loo soo gabagabeeyey mu'adiniinta degmada jamaame xilli ay soo dhowdahay bishii barakeysneed ee ramadaan intii lagu guda jiray dowradan mu'adiniinta ayaa la siiyey talooyin la xiriira awqaada salaada iyo xilliyada aadaanka waxaana lagu wargeliyey inay isku mar aadaamaan munaasabada xiritaanka dowladan ayaa waxaa ka hadlay salaadiin ay ka mid yihiin suldaan macalin maxamed cabdi duuba iyo ugaas ibraahim shariif waxayna munaasabada ka jeediyeen kelimaad muhiim ah iyadoona ay carabka ku adkeeyeen muhiimadda ay leedahay midnimada iyo isku xirka mu'aadiniinta jazaahu llahu khayr aljazaa ee maamulka dowladda qabtay dowladaasoo loogu magac daray saxaabigaa taqaanaan bilaal rawaaxa shicaarkeedan uu yahay waman axsanu qowlan miman dacaa ila allahi wa camila saalixa wa qaala inanii min almuslimiin mu'aadiniin ayaa tihiin waxaad u yeeraysaanna waa dadka ugu yeeraysaan allah iyo masaajidda aad ugu yeeraysaan waxaad haysataan camal ilaahay subxana wa tacaala uu raalli ka yahay nabigeenna uu noo jideeyey allahna uu raalli inooga yahay waayo nin addimay oo sagaal saaci bar soo kacay addimay jamaaca salaad socod ma ka tegee maya maka tegays waa waa taagan yahay waa soo jeedaaba mogtahay waa waa hurdada waa ka kacay ninna waxaa waaye wuu soo kacaa xilligaas weyse isku boobo kan ugu ron kan kale waxaa laga inay ka tagtaba inay ka tagto uu yidhahdo war goormaa marka ilaahay annaga hana waafajiyo mu'adiniintana allah subxana wa tacaala idin kaalmeeyo khayr badanaa idinku tuhmeyna khayrka allah idin ziyaadiyo waa idin duceynina wajazaakum allahu khayr asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waan ujeednaa maanta dowladan aan ka soo qayb galnay dowro khayr badan waaye sababtoo ah rasuulka alayhi sala slam wuxuu sheegay dadka qalbigooda masaajidka uu ku xiran yahay maxaa la yidhi iimaan ugu markhaat kaca masaajidka yaa uga horreeya mu'aadinka marka cid uga horraysa ma leh qalbigiis maxaa ku xiran marka wakhtigii inuu ilaaliyo masaajidka laga sugaayo muslimiinta asi inay ku jiifaan soo ma marka insha allah iimaan baan idin markhaati kacina insha allahu tacaala ilahi subxana wa tacaala in qabar fiican lagaga geeyo soo faa'iida maaha ilahay inuu raalla kaa noqdo maxaa lagu gaaraa jannaa lagu gaaraa marka insha allahu tacaala ilahi subxana wa tacaala camaashiina allah idin ka aqbalo qaar ka mid ah mu'aadiniinta oo aan waraysanay ayaa nooga horramay wax ay ku saabsaneed dowladda iyagoona sheegay inay dhammaan dhaqangelin doonaan qodobadii laga wada hadlay waan ku dhowahay magacay waa cumar axmed waxaan ka mid ahay mu'aadimiinta waxaa noogu soo gebagabeeyey duuro noo socotay shan maalmood shantaas maalmood waxaan ku qaadanay duurada duruus aad iyo aad u muhiimsan waxaa ka mid ah akhlaaqda taqwada salaadaha wakhtigooda in la ilaaliyo alxamdulilah duuradan magaceeda wuxuu ahaa bilaal ibnu rawaaxa shacaarkadana wuxuu ahaa waman axsanu qowla mima dacaa ila allah ayuu ahaa shantaa maalmood aad iyo aadaan ugu faa'iidaysanay duruustaas walaalahay soo diyaariyay waxaan dhehnayaa jazaakum allahu khayr ilaahay ajir xasanaad ilaah naga siiya anagana ilaahay hanagu anfaco kuwa qaatay ilaah hanaga dhiga magacayga waa maxamed alxajaasi dowlada waa dhammaatay shan maalmood aan noo socotay alxamdulilah shantaa maalmood aan ka faa'iidaysanay wax badan yacni masaajidaha qaar oo adimadan qaar oo aqmaayeen waqti mala fiirinayo marka waxaa la go-aamiyay in dowra loola qabto waqtiga la saxo magacii waa sheekh axmed dangiisi sababtaa bisha ramalaan baa noo socda mar dhow noo soo socotaa marka marg waxaa jirta soxo la aadamahay oo masaakiinta nusugu hayso afurkii oo kalaa jiraan oo maqrabka ayuu la aadamo madkabka dacwada jamaan waxaa leenahay sembernina saa nuu socelilisaan bishii laba jeer kol nuu socelilisaan marar badan maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa wuxuu dowro u qabtay imaamyada iyo mu'aadiniinta masaajidda warkan wuxuu idinkaga imaanayaa warbaahinta tan alfurqaan ugu dambayntii warka dibadda in ka badan soddon dhulgariir ayaa ku dhuftay badda u dhexaysa dowladaha turkiga iyo griiga afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay in ka badan soddon dhulgariir ayaa laga soo diiwaangeliyey afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay badda iija ee u dhexaysa dowladaha turkiga iyo griiga kuwaas oo cabsi iyo argagax ku abuuray dadka ku nool agagaarka baddaas halka dalalka deriska la ah ay adkeeyeen taxadarkooda shabakadda turkiga emergency oo soo xiganaysa warbaahinta turkiga ayaa sheegtay in turkiga iyo wadamada deriska la ah ay ku dhufteen dhulgariiro isdaba joog ah kuwaasoo si gaar ah ugu dhuftay badda iija hay-adda waxay ugu yeereen maareynta musiibooyinka iyo xaaladaha degdega ah ee turkiga taasoo lagu magacaabo afad ayaa axaddii ku dhawaaqday in dhulgariir cabirkiisu yahay afar dhibic sideed oo ku dhuftay badda iija iyadoo muujisay in xaaladdu ay tahay mid laga naxo iyadoo aanan la soo warin wax khasaare ah oo ka dhashay dhulgariiradaas horaantii sanadkii labada kun saddex iyo labaatankii waxaa dalka turkiga ka dhacay dhulgariiro xoogan oo sababay dhimashada iyo dhaawaca kumanaan ruux iyadoo intaasi ay dheer tahay burbur soo gaaray guryaha la degan yahay iyo waddooyinka muhiimka u ah isku socodka bulshada wararkii alfurqaanna waa naga intaa